isaaya codkobka toddobiy kontonaad kan xaqa ah wuu haliigmaa oo nina qalbiga ma geliyo cibaadalabayaashana waa la kaxeeyey oo ciduna ma garato in kan xaqa ah balaayada soo socoto laga waday isagu wuu nabadgalaa oo mid kasta oo qumanaantiisa ku socdana sariirtiisuu ku nastaa laakiinse wiilasha saaxirada oo ah fircankii dhilayga iyo dhilaydu ay iska dhaleenow bal halkan u soo dhowaada bali aad ku ciyaaraysaan oo bali aad afka ku kala qaadaysaan oo aad carrabka ku soo taagaysaan sow idinku ma ihidiin carruurtii xadgudubka iyo farcankii beenta idinkoo geedaha dhexdooda iyo geed kasta oo cagaar ah hoostiisa iskula kacsada oo carruurta dooxooyinka iyo meelaha dhagaxyada dilaacsan ka hooseeya ku gowraca qaybtaadu waxay dhex taallaa dhagaxyada siman oo dooxada dhex yaal oo iyaga qudhoodu waa qaybtaada waayo iyagaad qurbaan cabniin ah u daadisay oo iyagaad qurbaan u bixisay haddaba bal miyaan waxyaalahaas raalli ka noqon doonaa waxaad sariirtaadii dul dhigatay buur sarraysa oo dheer oo halkaasaad sii fuushay inaad allabari ku bixisid aawadeed oo albaabbada iyo tiirarka dabadooda ayaad xusuustaadii qotonsatay waayo waxaad iisu qaawisay mid kale oo aan aniga ahayn waanaad sii fuushay oo sariirtaadina waad sii ballaarisay oo axdi baad iyaga la dhigatay sariirtoodana meeshaad ku aragtay waad ku jeceshahay saliid baad boqorka ula tagtay oo cadarkaagina waad iska sii baadisay ergooyooyinkaagina meel fog baad u dirtay oo ceeb baad ku dhacdhacday tan iyo she'ool waxaad ku daashay jidkaaga dherarkiisa laakiinse ma aad odhan rajo ma leh waxaad heshay xoog cusub oo sidaas daraaddeed ma aadan taag qabin oo bali aad ka baqday oo aad ka cabsatay oo aad saas daraaddeed been u sheegtay oo aadan ii soo xasuusan ama aadan inaba halkan qalbigaaga u gelin miyaanan wakhti dheer iska aamusin oo ma sidaas aawadeed baadan iga cabsanayn waxaan sheegi doonaa xaqnimadaada iyo shuqulladaada iyaguse waxba kuma tari doonaan markaad qayshatid bal guutooyinkaagu ha ku samata bixiyeen laakiinse iyaga dabayl baa qaadi doonta oo neef baa wada kaxayn doonta laakiinse kii isku kayhaleeya dalku hantiyi doonaa oo wuxuu dhexli doonaa buurtayda quduuska ah oo isna wuxuu odhan doonaa dhisa dhisa oo jidka hagaajiya oo jidka dadkayga waxaa laga turunturoodo ka wareejiyo waayo kan dheer oo sarreeya oo weligiis waaro oo magaciisa quduuska yahay wuxuu leeyahay anigu waxaan deganahay meesha sare oo quduska ah oo weliba waxaan la jiraa kan toobadkeena oo is hoosaysiiya inaan soo nooleeyo ruuxa kuwa is hoosaysiiya iyo inaan soo nooleeyo qalbiga kuwa toobadkeena waayo ilaa weligay diriri maayo oo ilaa weligay sii cadhaysanaan maayo haddii kalese ruuxii iyo nafihii aan abuurayba hortayda way ku taag darnaan lahaayeen xumaantiisa hunguri weynaantiisa aawadeed ayaan u cadhooday oo aan wax ugu dhiftay waan isqariyey oo waan cadhooday oo isna uu ku sii leexday xagga jidkii qalbigiisa jidadkiisii waan arkay laakiinse isagaan bogsiin doonaa oo weliba waan soo hoggaamin doonaa oo isaga iyo kuwa u barooranayaba waan qalbi qaboojin doonaa rabbigu wuxuu leeyahay anigu midhaha bishimahan abuuraa nabad iyo nabaddu ha u ahaato kan fog iyo kan dhowba oo isagaan bogsiin doonaa laakiinse kuwa sharka ahu waa sida bad kacsan oo kale waayo iyadu inaba ma xasili karto oo biyaheeduna waxay kor u soo xoraan wasaq iyo dhoobo ilaahaygu wuxuu leeyahay kuwa sharka ah nabada uma jirto